bismi illaahi raxmaan raxiim wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaah waa idin wada salaamayaa waxaan si gaara u salaamayaa isimada ugaasyada malaaqa salaadiinta nooga timi koonfur ee ka soo qayb gashay xafladdan waxay noo tahay hiil soomaalidu waxay tidhaahaa qosolkuna mar buu hiil noqdaa waxaan ku mahadinaynaa gurmadka ay noo soo gurmadeen iyagoo nagu taageeraya naguna bogaadinaya waxaannu xaq u leenahay oo ah dad soomaaliyaannu nahay dowladda xamar ka dhisanna boqolaal malyan oo dollar bay waxay ku kharash garaysaa ummaddu ha shirto ha tashato maamul ha samaysato hana ka mid noqoto dowladda federaalka ah ee ummaddu ay wada leedahay annaku afartii sane ee ugu dambeeyey haddaannu reer khaatuman nahay waddanka gudihiisa iyo dibaddiisaba waa ku shiraynay aannu cidinnaguma hanuunin cidinnaguma dhaqaalaynaynin waase ogeyn mar warba mar walba waxaan ogeyn shacabka soomaalidu inay taa naguna taageerayeen nooguna hiilinayeen waxaad indhihiinna ku aragtaan dhegihiinnana aad ku maqasheen shacabka khaatumo saad sheegayseen eerbortka buuhoodle dowladii uma dhisin n g o shilling ma siinin shacbiga reer khaatumo ayaa eerbortkaa dhistay maamulka khaatumana waa ku hoggaaminayey waxaad soo marteen magaalooyin ay ka mid tahay qararo ay ka mid tahay xamarlugu xidh iyo ballicad iyo dharkayn geenyo waxaan jeclaan lahayn inaad magaalooyinka kale ee khaatuma leedahay na aad aragtaan waxaad iyana og tihiin magaalada qudha ee khaatumo magaalo madaxda weylaas caanood muddo toddoba sano ah inay ku jirtay gacan aan matelin dadkeeda gacan khasab milatari ku haysata gacan laysay haldoorkii nindoorkii dadka oo intayan dagaal ku soo qaadin hab ay dowladaha faashistadii samayso dadkii inay ku laysay culamaauddiinkoodii ku laysay abwaankoodii ku dishay koodii dhallinyarada ahaa ee iskuullada ku jiray ama jaamacadda ay laysay xabsiyada ama laascaanood aynaba burco mandheerana ay ku xidhan yihiin haweenkii reer khaatumo dhallinyaradii reer khaatumo gabdho ka mida dadkaa la xidhxidhayeena xabsiyada ay ku umuleen waa waxaan taariikhda dadkan soo marin markii isticmaarku haystay iska badaa dowladda soomaaliya ee gacanta ku haysay cadaawaddaa cadaawaddaa dadka la tusayo idinkaaba goobjoog ka aha duullimaadka qayaxan ee ay somalilan ku soo duushay magaalada tan saaxdheer la yidhaaho waxay dadku eedeen oo yaab leh waxay eedeen waxaa weeye war dad soomaaliyaannu nahay dad muslinaannu nahay ibni aadan baannu nahay xuquuq baan leenahay adduun weynahoo dhani isla qirayo ay u taagan tahay xukuumaddan ka dhisan maanta xamar waxa dadka lagu dilayaa ee lagu xidhayaa waa ha shirina ha tashannina maamul aad leedihiinna ha samaynina war cadaawaddan qayaxan nacaybkan aan xadkaba lahayn ee ummadda lagu hayo annaku uma aragno dadka reer somalilan inuu ka socdo waxaan u aragnaa maamulka somalilan inuu hawshaa isagu ku keli yahay caburinta dadka la caburinayo ee laleeyahay khasab baan kugu xukumayaa ama kaba darane calaamooyin ay ugu dambaysay yugoslaviya milosevij ninkii odhan jiray ummadda anaa dictator u ah anaa xukumaya geneside waxaan la leeyahay xasuuqid iyo cidhibtir kula dhaqmay intii natsism iyo fashisamka ka dambaysay waxay ka dhacday yugoslaviya waxay ka dhacday dalkaa la yidhaaho ruwanda somalilan maamulkeeduna wuxuu dadka kula dhaqmayo waa kuwaa dhigooda waxaaba hadda weliba aad mooddaa in lagu sababaynayo wakhtigii maamulkaasoo dhammaaday in lagu waxaa sababta ugu weyni tahay in la yidhaaho dagaal baa lagu jiraa xukum emergency aannu wax ku wadaynaa uma oggolaanayno shacabkaas somalilan iyo hayahooda dastuuriga ah sida golaha shacabka iyo ka xisbiyadu ay ku taliyeen wakhtigaa dhammaaday in caalwaannimadu ay u keentay inay dagaallo ku soo qaadaan dadka khaatumo waxaannu annaku leenahay oo aannu markhaati ka dhiganaynaa isimadan soomaaliyeed ee nagu soo sharfay inay xafladda nagala qayb galaan waxaannu markhaati uga dhiganaynaa annaku nabad baannu rabnaa nabad gudaha iyaga aanu rabnaa haddaannu khaatumannahay dib u heshiisiin annaka gudaha iyagaannu rabnaa waxaannu rabnaa inaannu nabad kula noolaanno maamuladan deriska nala ah ee somalilan iyo puntland laa ikraaha fiddiin cid nagu khasbaysaana oo odhanaysa waa idin khasbaynaa oo waa idin xukumaynaana diidnay ma oggolaanayno intay doonaysaa nagu qaadato waxaannu rabnaa nabad inaannu geeska afrika oo dhan kula noolaanno waxaannu rabnaa oo geed dheer iyo mid gaabanba u fuulaynaa in si allaale sidii wixii khilaaf ee naga dhexeeya maamulada inaannu hab nabadeed oo toosa inaannu uga qayb gallo waxaannu rabnaa maamulka khaatumo ee ku salaysan iraadada shacbiga reer khaatumo dad la khasbay ma aha dad laaluushay ma aha iyagaa baarlimaankooda doontay iyakaa madaxweynahooda iyo madaxweyne ku-xigahooda doortay waadna wada arkayseen universal ya life coverage ama iyada oo la wada joogo oo aad moodda ka australiya jooga iyo kas jooga californiya ay si u wada arkayeen doorashada xaqa ah ee xalaasha ah say ku dhacaysa haddaba waa qof isle qorrax soo baxday alaacashaada ku qari somalilan iraadada dadkan ma ay hor joogsan karto ma ay hor joogsan karto mana khasbi karto colaadda uunbay fogayn waxaannu welwel ka qabnaa waxaannu welwel ka qabnaa siilaanyo waxa uu maleegayaa inay colaad xun dadka shacabka ah ummadda dhulkan wada degta ee ilaa kun kilomitir wada degta laandheer ilaa ceergaabo degta siilaanyo colaadduu wado ee boqolaalka teknikada ah uu meel walba oo khaatuma degta uu ku aadayo waxay ku dambayn doontaa inuu faraha kaga gubto in shacabkiisa iyo dadkiisu ay dhaxalkaa eedaan arrintaas waa uga digaynaa arrinaannu soo dhowaynayna ma aha arrinaannu jeclaysanayna ma aha laakiin haddii nabadda ceel dheer lagu rido mas-uuliyadda cidda ku ridaa leh waxaannu rabnaa inaannu baaq u dirno dawladda dhexe ee xamar joogta waxaan leenahay cid nagu khasbaysaa midnimada soomaaliyeed ma jirto bal waaba eedaynaa waa waxana lagu dilayaba calankaa soomaaliyeedee haddii kamaradu ay wareegto gabdhaha iyagu hullaaban yihiin wiilashuna ay t shirts ka dhigteen waa calankii soomaalida wax manaafaca oo aannu ka helaana xamar ma jirto haddiise siyaasad aad mooddo aan qoto dheerayn oo ah hargaysa iyo laascaanood ama hargaysa iyo taleex anaa miisaanka saarayoo waxay kafaddu u ciiraysaa xagga hargaysa war maannakaa soodaanta keennay war hadda hargaysa hargaysa waa ta soomaalinimada diidaysa hargaysa waa ta rabta inaayan xamar degin ee dagaal sokeeye uu ka socdo waa midda gacansaar la leh nabaddiidka waa hargaysa waxa uu maamulka xamar joogaa u hiilinayaa oo si dhaba ugu hiilinayaa waa kuwa soomaali diidka ah waa kuwa qaranka soomaali inuu dib u dhismo aan rabin waa kuwa annaka nagu dilaya maxaad calankaa iyo qarannimada soomaalida ugu hiilinaysaa hadda waannu doorannay hadda baarlamaankaannu ka midnahay federaalka ah xasan sheekh maxamuudna waaba u kaanbay garaynay isimada halka fadhiya isimada halka fadhiya ee reer khaatumo iyo kuwa soomaaliyeedba waa kuwii doortay waxaa lagu doortay inuu midnimada soomaalidu ay muqadas tahay waxaa loo doortay inuu dibuheshiin iyo nabad waarta ummaddantan hormood iyo horseed uugu noqdo waa rumaysannay waa ugu foodgaraynay hadda waxaan leenahay ammaanadii laguu dhiibay aaway ammaanadii qaranka soomaaliyeed iyo dastuurka soomaaliyeed mee walaalayaalow isimow iyo ummadda noo soo gurmatayow farriintaa naga gaadhsiiya madaxda xamar joogta guddoomiyaha baarlamaanka brime ministerka iyo xukuumaddiisa madaxweynaha qaranka soomaaliyeed farriintaad naga gaadhsiinaysaa waxay tahay ansur akhaaka daaliman ow madluuman haddaannu khaldannahay naqabta haddiina laga gardaran yahay oo adduunweynuhu noo hiilinayo adduunweynaha noo hiilinaya oo le dadkaasu xaq bay leeyihiin adduunweynaha le dadkaasu ha shireen ha tashadeen maamul ha samaysteen ma intaasaad noo quudhi weydeen haddaad madaxda xamar joogta tihiin ma taasaad noo quudhi weydeen walaalayaalow waxaan leenahay war wax xaqdarra'a ma rabno war wax takliifa oo laydinku kalifayo ma rabno aannu idiin soo bandhigno waxaan idiin soo bandhigaynaa waxaan xaqu leenahay oo dastuurka soomaaliya guddida dastuurka la faguraysay ee dib u noqoshadiisa ka shaqaynaysay yaan ka mid ahaa dastuurkaasaannu aaminsannahay hadda dastuur khaatuma leedahayna oo aannu aaminsannahayna waa soo saaray dastuurkaa waxaa noogu yaalla inay midnimada soomaalidu iyo qaranka soomaalidu ay muqadas yihiin waxaa laakiin noo raaca hal eray haddii maamulka xamar joogaa uu ictiraafi waayo oo xidhiidh saxa oo xaqa la yeelan waayo khaatumo annaku midnimada soomaalida ka hor iman mayno shacabka soomaalida iyo iraadadiisana ka hor iman mayno maamulkaas ee maanta isaga laftiisu u baahan inuu maamulo dhiso in habka federaalka ee lagu dhaqaalaynayaa kaasaannu hanna ku leenahay hadduu khaatumo oggolaan waayo annakuna bannaankaan ka joogaynaa maamulkaan lama shaqaynayno maamulkaan lama shaqaynayno laakiin midnimadii hadda waxaaba laga yaabaa dadka qaarkood inay yidhaahaan oo idinkaaba maamulkaa u baahane war hadduusan waxba noo oggolayn oo xuquuqdayada noo oggolayn waxba kama rabno waxba kama rabno inuu shafka dhulka ku dhufto kuma wiirsanayno oo ma rabno waxa xamar yaalla maantana waa ognahay hadda hiil baan u noqon karnaa hadda annaka laftayadu dadka khaatumo magaaladu adduunka iska taago xasan sheekh maxamuud waa ku mudaaharaadayaan meesha uu cagdhigaba way ka hor iman hadda ma istaahilo waa madaxweyne soomaaliyeed ilaa hereerna waaba rabnay inaan uga tudhno hadduu isagu isaga tudhi waayey oo uu tol siyaasadeed hargaysa la yahay annagu kuma soo duulayno waxa ay hargaysa abaabulayso oo ah haddaad dagaal saf ballaadhana wax ku weydaan kuwa wax qarxiya iyo kuwa madaxa duuban ee laascaanood ku soo daldaleen iminka iyo waxay maleegayaan ee ah qaraxyo inay meeshay khaatuma joogtaba ka qarxiyaan xasan kuwaasuu tol la yahay markaa kuwaasuu tol la yahay waxaan leenahay waa mahadsantihiin aad iyo aad bay noo taabanaysaa hiilkaa aad noo muujinaysaan gurmadkaa aad noo soo gurmateen walaalihii jira noqda farriintana ugu dambayntii waxaad naga gaadhsiinaynaa aad naga gaadhsiinaysaan shacabkaa meelaha aad ka timaadeen bay iyo bakool suldaan muxuu ahaa aways dhulaan ka shaqayn jirayoo kamsuuma la yidhaaho iyo mareereyiyo dhulkaa dadka jooga naga gaadhsiiya salaan iyo bogaadin jubbooyinka naga gaadhsiiya salaan ugu dambayn xamar magaalo madaxda dadka soomaaliyeed ee taariikhda dheer ee intii badnayd ee aan koray aan iyada ka shaqaynaya ama meel uun aan ka fogayn magaaladaasu meel dheer bay nagaga taallaa naga gaadhsiiya salaan gobolladan dhexe ee hadda la abaabula ee la dhisayo annagu waxaannu u aragnaa waa tol noo soo kordhay waa u hambalyaynaynaa waa bogaadinaynaa waa ognahay khilaafaad inay jiraan laakiin khilaafaadkaa waxaa lagu saari karaa wadahadal wadatashi iyo cidina inayan ku xadgudbin dadka kale xuquuqday leeyihiin meelahaa la wada degaa qolo walba xuquuqdeeda waa leedahay ma kala guurayaan ilaah baa isbaday waxaan leenahay gobolladaa hadda cusub ee la aasaasayo waa soo dhowaynaynaa waa taageeraynaa xafladahooda lagu aasaasayo yaan ka qaybgelaynaa waa ballan waxaanuna rabnaa iyana salaan inaad naga gaadhsiisaan waxaanuun warkayga ugu dambaysiinayaa baadida nin baa kula dayday daalla kaa badane dadkuna moodayaa duul wada dhashoon waxu dahasoonayna waroy taa warkeeda meeshuu u dhacayo waa garan kartaan meeshuu u dhacayo waa garan kartaan puntland waxaan leenahay oo aan hoosta ka xariiqayaa waroy qabyaalad aynu wax ku raadinno iyo abtirsiino shaqayn weyday wardana kaloo badan baynu leenahay waxaan diyaar u nahay inaannu wada shaqayno wadahadal yar baa noo bilaabmay waxaad moodaa kaa albaabkiisu inuu soo xidhmay xaggayagana kama xidhmin waxaan rabnaa puntland ha nagu dhaleecaynina haddaannu nidhaahno hadda waata international communitigu leeyihiin adduun weynaha waxa isku raacday somalilan iyo puntland ha ka baxeen khaatuma faraha ha kala baxeen war haddaan aadan carab muxuu yidhi maashiyo haddaan mililka saro malow miyay fuurima mucaarad baanahay haddaan xaqa ku maansoodo war haddaannu xaqa iyaga sheeganno war haddaannu xaqa iyaga sheeganno ma cambaar baa nagu dhacaysa xaqa iyagu wuxuuy war dalka iyaga nooga baxa war haddaad walaala tihiin oo abtirsiinada la sheegayo ay jirto war dhowra war deris baan nahay war dhowra xabaday hadda iyaku dhafoorka nagaga hayaan ma jirto laakiin waa xulafo labadoodu waa xulafo kamana ogolaanayno ku qariya qariye guncad ku qariya qariye guncad annagu waxaan leenahay puntlaney adiguna warkaa adduun weynuhu sheegayo yeel madaxweynaha ku dhawaaqaya dastuurka puntland baa ileh waxaan leenahay sool iyo sanaag iyo cayn war mid baannu ka leenahay dastuur baannu ka leenahay kaagana naguma khasbi kartid adduun weynahana uma sheegi kartid boqolkiiba siddeetan dadka ku nool sool iyo sanaag iyo cayn anay i taageereen war kuma taageeray war miyaad taageeraysaan war miyaad taageeraysaan war hoy maqal waxaa laga yaabaa war dadka qaarkood in hadalku shan iyo toban shub ugu dhaco war hoy maqal dadka codkoodii waa kaa deris wanaag baannu rabnaa walaalnimaannu rabnaa danaan wada yeelan karnaa intaba diyaar baannu u nahay laakiin war ma innakaa isu dowladaynaynaa ma innakii isahayn baa isu dowladaynaynaa oo annaku hadda gabayo aadan carab tiriye horena uma noqonayno war tolowna daaya war tolowna daaya waxaan hadalkayga ku soo khatimayaa ugaasyadan iyo asxaabtay ugaas maxamed ugaas xaashi suldaan ugaas maxamed bashiir xasan saaxiibkay ugaas cabdidaahir ugaas aadan ugaas aways sheikh maxamed nabadoonka intaba sheikh ibraahim saaxiibkay sheikh ibraahim waxaan leenahay waa mahadsan tihiin ilaahay haydin salaamo yeelo safar wanaagsan ballankuna waxa weeye annagu diyaar waxaannu u nahay tol siyaasadeed inaannu idinla noqon tol siyaasadeed tol soomaaliyeed